iminka waxaan akhrinaynaa cutubka laba-iyo tobanaad ee markos masaalka ku saabsan beerta canabka ah markaasuu wuxuu bilaabay inuu masaallo kula hadlo iyaga nin baa wuxuu beertay beer canab ah oo ood ku heraaray dabadeedna god macsareed ka dhex qoday oo munaarad ka dhisay oo niman beerrey ah u kiraystay oo dal kala tegey goortii xilligii yimid ayuu addoon u soo diray beerraydii inuu beerraydii midhihii beerta ka soo qaado markaasay qabteen oo garaaceen oo waxla'aan ku direen haddana addoon kale ayuu u soo diray kaasay dakreen oo ceebeeyeen haddana mid kale ayuu u soo diray wayna dileen oo qaar kale oo badan ayuu diray qaar waa la garaacay qaarna waa la dilay weliba wuxuu lahaa wiil keliya oo uu jeclaa kolkii ugu dembaysay ayuu u soo diray isagii oo wuxuu yidhi wiilkayga way maamuusi doonaan laakiin beerraydii waxay isku yidhaahdeen kanu waa kii dhaxalka lahaa kaalaya aan dilne dhaxalkiina innagaa lahaan doonna way qabteen wayna dileen oo beertii canabka ahayd dibaddeeda ku tuureen haddaba sayidkii beerta canabka ah muxuu samayn doonaa wuu imaan doonaa oo beerrayda dili doonaa dad kalena ayuu beerta canabka ah u dhiibi doonaa miyaanaydin weligiin qorniinka ka akhriyin dhagixii kuwa wax dhisaa ay diideen kaasuu wuxuu noqday madaxa rukunka tanu xagga rabbiga bay ka timid oo waa ku yaab indhahayaga markaasay waxay dooneen inay qabtaan laakiin dadkay ka baqeen waayo way garteen inuu masaalka iyaga kala hadlay markaasay iska daayeen oo ka tageen wax ku saabsan canshuurta kaysar la siinayo waxay u soo direen farrisiintii iyo herodusiintii qaarkood si ay hadalkiisa ugu qabtaan goortay yimaadeen waxay ku yidhaahdeen macallimow waannu ognahay inaad run tahay oo aanad ninna u eexan waayo dadka wejigooda ma eegtid jidka ilaahse aad run ku bartid ma xalaal baa in cashuur kaysar la siiyo ama inaan la siin ma siinaa mise ma siinno isaguse labawejiilanimadooda ayuu gartay oo wuxuu ku yidhi maxaad ii jarribaysaan diinaar ii keena aan arko eh wayna u keeneen oo wuxuu ku yidhi yaa leh masawirkan iyo qorniinkan waxay ku yidhaahdeen kaysar baa leh ciise baa u jawaabay oo ku yidhi kaysar siiya wixii kaysar leeyahay ilaahna siiya wixii ilaah leeyahay wayna ka yaabeen sarakicidda kuwii dhintay markaasaa waxaa u yimid sudukiin kuwii odhan jiray sarakicidda kuwii dhintay ma jirto oo waxay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen macallimow muuse wuxuu noo qoray nin walaalkiis hadduu dhinto oo naag ka tago isagoo aan ilmo lahayn walaalkiis naagtiisa waa inuu dumaalo oo uu carruur walaalkiis u dhalo waxaa jiray toddoba walaalo ah kii ugu horreeyey naag buu qabay wuuna dhintay dhalna kama tegin kii labaad baa dumaalay wuuna dhintay isaguna dhal kama tegin oo sidaas oo kalaa ku dhacday kii saddexaad toddobadii way wada guursadeen dhalna kama tegin kulligood dabadood naagtiina waa dhimatay wakhtiga sarakicidda kuwii dhintay iyaga keebay naagtiisii ahaan doontaa waayo toddobadu way wada guursadeen ciise baa u jawaabay oo ku yidhi sidaa darteed miyaydnaan qaldamin waayo qorniinka iyo xoogga ilaah midna garan maysaan waayo goortay kuwii dhintay ka soo sara kacaan layskuma guursado guurna layskuma siiyo laakiin waxay yihiin sida malaa'igaha jannada ku jira oo xagga kuwii dhintay in la sara kiciyo miyaydnaan kitaabkii muuse ka akhriyin sidii ilaah geedkii ugala soo hadlay oo yidhi anigu waxaan ahay ilaaha ibraahim iyo ilaaha isxaaq iyo ilaaha yacquub isagu ma aha ilaaha kuwa dhintay laakiin waa ilaaha kuwa nool idinku aad baad u khaldan tihiin qaynuunka ugu weyn kolkaasaa culimmada midkood u yimid oo markuu maqlay iyagoo wada hadlaya oo markuu gartay inuu si wanaagsan u jawaabay ayuu wax weyddiiyey oo ku yidhi qaynuunkee baa ka horreeya kuwo kale oo dhan markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi kan ugu horreeyaa waxa weeye maqal israa'iilow rabbiga ilaaheenna ah waa rabbi keliya waa inaad rabbiga ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan iyo xooggaaga oo dhan ku labaad waa kan waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada qaynuun kale oo kuwan ka weyn ma jiro waxaa culimmada mid ka mid ahu ku yidhi sida runta ah macallimow si wanaagsan baad u hadashay markaad tidhi isagu waa mid keliya oo mid kalena ma jiro isaga maahane in laga jeclaado qalbiga oo dhan iyo caqliga oo dhan iyo nafta oo dhan iyo xoogga oo dhan iyo in deriska loo jeclaado sida nafta taasaa ka sii wanaagsan allabaryo lawada gubo iyo allabaryo kale oo dhanba markii ciise arkay inuu miyir ku jawaabay wuxuu ku yidhi boqortooyadii ilaah kama aad fogid markaas dabadeed ninna kuma dhicin inuu wax weyddiiyo wax masiixa ku saabsan ciise baa u jawaabay oo ku yidhi intuu macbudka wax ku barayey culimmadu sidee bay u yidhaahdaan masiixu waa ina daa'uud daa'uud qudhiisuna isagoo ruuxa quduuska ah ku hadlaya ayuu wuxuu yidhi rabbigu wuxuu sayidkayga ku yidhi midigtayda fadhiiso ilaa aan cadaawayaashaada cagahaaga hoostooda geliyo daa'uud qudhiisa ayaa ugu yeedhay sayid sidee buu wiilkiisa u yahay dadkii badnaana farxad bay ku maqleen ciise wuxuu ka digay culimmadii markuu wax barayey wuxuu ku yidhi iska jira culimmada oo doonaya inay khamiisyo dhaadheer ku socdaan oo jecel salaanta suuqa iyo kursiyada hore oo sunagogyada iyo meelaha hore oo diyaafadaha waxay wada yihiin kuwo wada laysta guryaha carmalada oo tukashooyin dhaadheer ayay istusid u tukadaan kuwaas waxay heli doonaan xisaab aad u daran sadaqadii carmalka ciise wuxuu fadhiistay meel ka hor jeedda qasnaddii oo wuxuu eegayey sida dadku lacagta ugu ridayo qasnaddii qaar badan oo hodan ah ayaa wax badan ku riday markaasaa waxaa yimid carmal miskiin ah iyadu waxay ku ridday laba lacag oo yar yar oo qiimahoodu beesad tahay markaasuu xertiisii u yeedhay oo ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay carmalkan miskiinta ah waxay ku ridday wax ka badan wixii ay dhammaan ku ridayaan qasnaddii waayo kulligood waxay kaga rideen waxoodii badnaa iyaduse miskiinnimadeeday kaga ridday wixii ay lahayd oo dhan xataa wixii ay ku noolaan lahayd oo dhan